bulshada soomaaliyeed ayaa kuwa ku tiirsan xoolaha sida geela ariga iyo looda oo ay si manilaha ugu tiirsan yihiin hilibkooda iyo caanahooda dadka soomaaliyeed ayaana ah kuwa aada u dhaqda xoolaha iyadoo taasi jirta waxaa dhanka kale jira cudurro ay iska gudbin karaan xoolaha iyo bini-aadamka cudurradan ayaa waxaa ka mid ah hargabka muraseelada iyo cudurro kale kuwaasoo inta badan sababi kara dhimasho doctor cabdulaahi maxamed oo ka howlgalay isbitaal lagu xanaaneeyo xoolaha nool ee xayawaanka dalka ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ay qabtaan iyo xanuunada ugu badan ee ku dhaca xoolaha soomaaliyeed magacaygu waa cabdulaahi maxamed xasan ee ah dhakhtar bartay cilmiga caafimaadka xoolaha waxaan ugu dheliyey inaan isbitaal gaar ah ee xayawaanada ama xoolaha u gaar ah inaan furno waxaan ugu dheliyey baahiyo badan oo jira awgeed sida dadka cudurro ugu dhacaan xoolaha bay ugu dhacaan labaa loo kala qaadaa cudurrada soomaalida xoolahooda ku dhaco qaar waxay iskugu jiraan qaar aan daawo lahayn oo virus u baahan talaal iyo kahortag u baahan oo marar badan ayay dilaaceen oo xoolo badan ayaa xoolaheen ah ayaa lagu waayey siba siba geela cudur ku dhaco loo yaqaano guuxa ama hemorrhagic septicemia xilligan labada kun labaatan shanta ka dilaacay deegaano badan oo soomaaliyeed oo loo yaqaano jadeecada ariga ama bestris batatis rumanatitis oo ah cudur ku dhaco ariga oo aada hadda uu fara ba-an ku hay xoolo badan ay ku dhammaadeen dadka xoolo dhaqatada waxay ku sheegayaan in neef oo foolanayo fool ay hayso marka laba mid waa sameynaa in horta xaafadii loogu tago oo dhakhtar qiimeeyo soo qiimeeyo xaaladaas dhakhtarka marka wuxuu laba mid oo go-aan gaari karaa in neefkan iyo maalmo uu joogo daawooyin la siiyo minka furo oo caadi uu ku dhalo ama neefkan in emergency u baahan yahay inuu qaliin galo haddii operation noqotona in lasoo qaado xarunta la keeno oo qaliinkii operationka neefkii ogolo midna waa eerno neefkii baawura jugsiiyey calooshii waxaa dilaacay xuubka caloosha dilaacday caloosha waxay soo gashay maqaarkii neefkii eernow qaaday marka isla naftirkeeda waa xaalad emergency ah inuu operation galo xamar waxaa lagu soo xareeyey xerooyin badan geela ku ku xareysan marka waxay sameeyeen in xeryihii ay ku xarey ay ku ay ku kalciyeen geeli jiingado marka xayawaankan ma yaqaana marka waxaan waa jiingad waa khatar way ku dhaawaci ma yaqaano neefki geeli asoo raashin laacayo ayaa waxaa dhacayso in jiingad ay qoorta ka qasho lugta ka qasho halis uu ku gaaro xidid oo go-o marka xaaladaas waxay noqonaya marka xaalad emergency ah in dhakhtarka meesha uu joogo oo ka baxo meeshina oo tago yaadi xoolaha caafimaadkeeda la holmariyo waxaa dhacayso in wadamada qaar ay qaataan sida wadanka sacuudi sacuudiga oo kale marna waxaa dhacday in xoolaheena uu ku sheego cudurada qaar inay ay leeyihiin uusan u baahnayn xataa mar waxaa dhacday in xoolo la dhoofiyo sacuudi la geeyey lasoo celiyey oo cudurro qaar ay ku sheegeen in xoolahaas ay qabaan